ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax iyo weerar toos ah la beegsaday askarta dowladda federaalka habeenkii xalay ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku ekeeyey saldhig ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka beriire ee duleedka degmada afgooye sidoo kale qarax gudaha degmada janaale lagula beegsaday ciidamada dowladda federaalka oo roondo ku jiray ayaa waxaa lagu dilay laba askari oo ka tirsan askarta dowladda qaraxan iyo howlgalkan ay habeenkii xalay mujaahidiinta fuliyeen ayaa kusoo beegmaya iyadoo maalintii shalay askar ka tirsan dowladda federaalka oo lugeynayay qarax looga dilay saddex askari halka looga dhaawacay laba kale